barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah koob iyo labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabdho dhallinyaro ah oo baraha bulshada uga faa'iidaysta ganacsi ee xagga dharka dumarka oo ay ku iibiyaan ganacsigeenan inta badan hadda awoodda ugu badan waxaa waaye qaab oo online ah baraha bulshada oo kale aan isticmaalno sida instagramka facebooka whatsappka iyo meel walba oo baraha bulshada dadka ay ku kulmaan hadda meelaha ugu badan aan gaarsiina waxaa ka mid ah maraykanka sidoo kale muqdisho ayagana dalabaadyo badan haddadaan xitaa aan kula hadleen wax yar ka hor waxaa ka imaana dalabaadyo aan dhiibaynin
waxaad kalood maqli doontaan dawooyinka aanay dhakhaatiirtu qorin oo halis ku haya dhallinyarada iyo guud ahaan bulshooyinka afrika sidee arrintaasi looga hortagi karaa waraysi ayaan idinkaga hayna sidoo kale dhegaystayaal inta aan idaacadda ku guda jirno dhinaciyo kaalmaha heesaha ayo aan ka madhnaan doonin jacaylka ma ku dhiga igayga ma kugu xaba daydiisa ma kuulisa halbowla ma soo dhura dareenka ma dhee sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
ciidamada maraykanka ayaa u gudbay dhanka dalka ciraaq iyaga oo ka gudbay dhinaca waddanka suuriya waxaana sidaasi ku soo warantay wakaaladda wararka ee reuters waxaa kaloo ay wakaaladu sheegtay in ciidamadani ay ka soo gudbeen dhinaca xadka saheela islamarkaana ay gaadheen deegaanka daaxuug ee waqooyiga waddanka ciraaq sawirqaado ka tirsan wakaaladda wararka ee reuters iyo ilo ka mid ah ciidamada ammaanka kurdiyiinta ciraaq ayaa iyaguna wakaaladda u sheegay inay arkeen kolonyo gaadiidka militariga maraykanka ka tirsan oo xadka ka soo gudbaya iyagoo u soo gudbaya dhinaca gobolka kurdistan ee waddanka ciraaq ilo dhinaca ammaanka oo ku sugan muusil ayaa iyaguna sidoo kale wakaaladda u sheegay in ciidamada maraykanku ay ciraaqa uga soo gudbeen amaba ay ka soo galeen dhinaca deegaanka saheela
ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa isniinta maanta ah samayn doona iskuday kale oo uu baarlamaanka ku horgeynayo qorshaha ka bixista britain ee midooda yurub johnson ayaa ku dadaalaya in uu iska ilaaliyo guuldarro siyaasadeed oo kasoo gaarta ballanqaadkiisii ahaa inuu si kastaba ha ahaate ee uu ingiriiska ka saari doono midooda yurub marka la gaaro koob iyo soddonka bishan oktoobar mudanayaasha baarlamaanka britain ayaa sabtidii u codeeyey in dib loo dhigo qorshaha ka bixista ee loogu magacdaray brexit taasoo dharbaaxo ku noqotay ra-iisul wasaaraha hase ahaatee waxa uu wacad ku maray inuu iskudayo kale samayn doono sida wararka sheegayaan boris johnson ayaa isku dayi doona inuu taageero u raadiyo qorshihiisa cusub oo ah inuu wax ka bedelo heshiiska midooda yurub uu la galay ama inuu aqbalo in markii saddexaad dib loo dhigo qorshaha ka bixista midooda yurub oo uu uga baxayo ingiriiska kadib lix iyo afartan sano oo uu xubinka ahaa
dowr wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leenahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duurnimo ee v o a idinka imanaysa washington haatan aynu ku horeyno dhinaca iyo magaalada nairobi gabdho dhallinyarada soomaali ah oo ku nool magaalada nairobi ayaa bilaabay ganacsi ay u adeegsanayaan dhinaca internetka iyago oo dumarka ka iibiya dharka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan xijaabka gabdhahan ayaa ganacsigooga sii marsiiya baraha ay bulshadu ku wada xidhiirto haddaba warbixin ku saabsan sida haweenkaasi ay ganacsiga u sameeyaan ayaa waxaa nairobi nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamuud xareed ganacsigan dhanka online-ka ee ay saddexdan gabdhood ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ay dhowaan bilaabeen ayaa ah ganacsi ay gabdhahan caalamka intiisa kale ay ku gaarsiin karaan si fudud halkaasoo ay haweenka soomaaliyeed ay si fudud uga soo dalban karaan adeegyada ay u baahan yihiin gaar ahaana dharka dumarka oo ay gabdhahan ka ganacsadaan iyadoo inta badan dadka doonaya inay wax ka iibsadaan gabdhahan ay kala soo xiriiraan aaladaha internetka sida facebook iyo whatsapp oo ay ku xayisiiyaan adeegyada ay iibinayaan fikirkan ganacsi oo gabdhahan ka dhex guuxayay saddexdii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxa ay xaafadda islii ay ka hirgeliyeen muddo dhowr toddobaad haatan laga joogo waxaana wadamada ilaa iyo hadda adeegyadooda laga soo dalbaday ka mida wadamada maraykanka soomaaliya koonfur afrika iyo meelo kale deeqa maxamed gaaroodi oo markii hore iyadu soo hindistay fikirkan ganacsi ayaa kadibna waxa ay ola tagtay saaxiibadeed halkaasoo ay iyaguna kasii wada qaadeen hirgelinta fikirkan ganacsi ee ay hadda ku shaqaysanayaan ganacsigan waxaan bilownay muddo saddex isbuuca ka hor bil waxaan dhammeyn ayuu jiraa ganacsigan muddo badan ayaan ku fikiraynay inaan sameyno haddana qadarullah ma dhicin oo saddex sano ku dhowaad waa lagu taamayay in la taabageliyo laakiin hadda ayay suurtowday in uu noqdo mid hana qaado oo lagu dhaqaaqo wadadii ugu wanaagsaneed loo maro marka waxaan arkaya online-ka idinkoo ku xaysiinaya adeegyada aad dadka ka iibinaysaan marka ma online ayuu u badan yahay inta badan ganacsigiinan mise waxaa jira siyaabo kale oo aad adeegsataan
ganacsigeenan inta badan hadda awoodda ugu badan waxaa waaye qaab oo online ah baraha bulshada oo kale aan isticmaalno sida instagramka facebooka whatsappka iyo meel walba oo baraha bulshada dadka ay ku kulmaan sababta uga goleenahay waxay tahay in aan gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool dunida dacaladeeda oo duruufo jira dartooda aysan u suurtagelin inay helaan xijaabo tayo leh oo asturan oo diintooda iyo dhaqankoodaba waafaqsan inay helaan sababtoo haddii aan ku koobno kenya oo keliya waxay ku ekaanaysaa dadka deegaanka oo keliya laakiin markii online la dhaho oo social mediaha loo isticmaalo waxay gaaraysaa dunida oo idil oo qof walba halka uu ku nool yahay hadda wax walba waxay noqdeen ummadii oo dhan waxay noqdeen hal qolku dadku wada nool oo kale ayagoo dunida dacladeeda ku kala nool ay haddana hal meel ay wax kala wada socdaano oo ah baraha bulshada lagu kulmo sidaa daraaddeed ayaa u xulanay in aan online ka dhigno si qof waliba iyo gabar walba oo soomaaliyeed oo u baahan in ay aayadda allah oo soconaysa noqoto inaan u suurtagelino inay hesho xijaabkii ay ku habboonaa oo labiskeeda una qurxin lahaa ayna noqon lahayd mid fulisa aayaddii alla subxana wa tacaala marka waxaad iibisaan ma xijaabaa u badan mise dhar kalena waad gadaan waxa iibina way isku jiraan waa labiska dumarka oo dhan waxaa ka mid a xijaabaha noocyadooda kala duwan ayagoo dhisayno qurux badan oo asturan u tolan waxaa ku jiro labiska marka oo dhammaystira markii la leeyahay waa xijaabkii boorsadii saacadii iyo kabihii weeg wixii gabadha quruxdeeda dhammaystiri lahaa wixii oo dharkii oo isku eg iyo boorsooyinkoodii saacadahoodii wato ayaa u iibinaa gabdhaha soomaaliyeed ayagana dabcan macaamiishan inta ugu badan waa ka heleen maryama carays oo ka mid a gabdhaha ganacsiga internetka ka dhex bilaabay ee xaafadda isliya ayaa sheegaysa inay jiraan caqabado ay mararka qaar ay kala kulmaan marka dadka ay alaabta u geynayaan amaba ay u dirayaan wallaahi maasha allah horta dadaal iyo waqti iyo maskax mar badan waan ku bixinay balse maasha allah hadda ayay noo hirgashay haddana waxaan jecelnaha inaan ka badan sii gaarno alaabteena badanaa waxaan ku geynaa delivery deliverygeena online-ka weeye qofka hadduu dalka joogo sidoo kale waa la jaajgarayna waana u geynaa qofkii naga maqanna meeshuu joogaa loogu geeyaa marka waa la jaajgaraya oo lacag baa laga qaadayaa baad ka wada haa waa la jaajgarayna lacagaa laga qaadaya because fadhigaada wax lagugu keenay maradii oo qurxan oo kuu tolan oo kuu hagaajisan isaga wadanka hadduu joogana waxaa loogu geynayaa si si deg deg ah hadduu dal deer jirana wuxuu sugayaa kaargooga waana loo geynayaa si fudud maalan qofka markuu ka helo adeega uu rabo inuu idinka iibsado ama xijaabada ama dharkan kala duwan oo kaleeto sidee ayuu idinla soo xiriiraa wallaahi wuxuu nagala soo xiriiraa taleefanadeena inta badan ku qoran whatsappka ku qoran social mediaha qaas ahaan whatsappka ayuu nagala soo xiriiraa isagoo sawirka soo dirsanayo maradina siday ahayd looga dhigayo loogu geynayo lacagta marka goormu bixinaya qofkaasoo kale lacagta wuxuu bixinayaa intaan alaabta loo geyn ka hor lacagtu soo dirsanaya alaabta loo diyaarina loo geynaya gabdhahan saddexda ah ayaa marka hore ku soo labista hadba dharka dumarka gaar ahaana xijaabada iyo iskudeysyada ee ay doonayaan in laga soo dalbado amaba laga iibsado iyagoona internetka ku xayisiinaya aniga waxaa uga duwannaha waxay tahay xijaabihii annagaa xiran oo qaabka aan qofka markuu marada xiranaayo way uga fududahay qof aanan xiranin adiga markaa marada xiranaysid maradii waa garanaysaa marada ugu fiican tayada leh maxay ahayd adiga wixii aa xiran laheyd ayaa qofka u dooqaysaa oo leed alle leh wix adiga aa naftaada la jecleed ayaa qofkaa la jeclaan kartaa waxaa laga yaabaa online wax badan inaad ku garatay laakiin wixii markay ku imaadaan sawirkii aad ka arkaysa ewel aysan noqonin oo ay noqdaan wax oo qaab kaleeta ama qofkiiba laga yaaba marada inuusan xiraninoo uusan aqoon badan usii lahayn dadka marka hadda idinsoo dalbanaya ama ilaa inteed gaarsiisaan adeegan
meel walba waa gaarsiinaa hadda meelaha ugu badana gaarsiina waxaa kamid ah maraykanka minneapolis gobolka minneapolis dad badanaa naga soo dalbaday hadda maxaa jiro u dhiibnay boosta loo dhigoo kale sidoo kale muqdisho ayagana dalbaadyo badan haddadaan xitaa aan kula hadleen wax yar ka hor waxaa ka imaana dalbaadyo aan dhiibaynay sidoo kaleeta hargeyso ayagana dalbaadyo aa u dhiibnay aa jiro oo haddadaan xitaa alaabaha aan dhiibnay bay ka mid tahay south africa ayagana sidoo kale waa u dhiibnay mozambique sidoo kale meelo badan oo u dhiibnay way jiraan iyo dalbaadyo badan oo aan hadda hayno ayagana gacanta ku hayno oo jabuuti ay ka mid tahay
waa hagaag dhegeystayaal codkaasina wuxuu dambeeyey warbixin ku saabsanayd haween dhalinyaro ah ama gabdho dhalinyaro aan idhaahdo dhegeystayaal oo magaalada nairobi ganacsi ay u adeegsadaan internetka ku sameeya islamarkaana deegaano kala duwan agab ay halkaasi ku iibiyaan u iibgeeya waxaanay u warramayeen waryahayaga khadar maxamuud xareed haatana dhegeystayaal dhinacii kaalmaha heesaan jaleecno islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed saciid cabdi b k
igayga ma kugu xabaa dhaydiisa ma kuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya jacaylka ma ku dhigaa igayga ma kugu xabaa dhaydiisa ma kuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya xubbiga mau dhiidhinaa ikada mau dhaadhacnaa quluubta ma wadaadhaynaa axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina dhaayaha ma ku doogsannaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina dhaayaha ma ku doogsannaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana raaskeenna ma wada dhisnaa rajada ma dhabaysannaa dhaliil ma ka baajinnaa farxadda ma la dhaygagnaa nasteexa ma kugu dhaqaa aroos ma ku dhirannaa raaskeenna ma wada dhisnaa rajada ma dhabaysannaa dhaliil ma ka baajinnaa farxadda ma la dhaygagnaa niyadda waa ku dheertaho xiskaa tahay eh dhammaystiramay ahaa niyadda waad ku dheertaho xiska dhadhan kugu haye dhammaystiramay ahaa axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhammaan ma barbaarina dhaayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana Ah, nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhammaan ma barbaarina dhaayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana Ah, nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana Ah, nolosha nolosha waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi jacaylka makuudhiga iyo codka macaane maxamed baki bike waa dhegeystayaal wararkii ciyaaraha iyo weliba heese kale ayaa inoo soo socda balse markan jabuuti sanad walba dad tiro badan ayaa farmashiyaasha ka gata dawooyin aanu dhaqaatiirta u qorin taasoo uga imaan karta halis dhanka caafimaadka ah dayib faarax kaamil waxuu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysa farmashiyaasha ku yaala caasimada dalka jabuuti ee jabuuti waryaheena sagal saciid faarax ayuu uga waramay sida ay dhalinyarada iyo guud ahaanba shacabka jabuuti ay uga wacyigeliyaan isticmaalka dawooyinka aanay dhaqaatiirtu qorin dadku run ahaanti waxay u baahan yihiin inaa horta dawada loo sharaxo waa run qofkii xanuun baa haystaa xanuunku markuu hayana dee xanuunkaa wixii ka daweyn lahaabuu doonaya marka waxaan dareemay dadweynaha in ay u baahan yihiin in loo sameeyo wacyigelin ku saabsan dawadan leanna waxaad arkaysaa dadkii haba qof weyn iyo qof yarba inay iyagu aaminsan yihin dawadan inay daweyneyso laakiin aynan ahayn run ahaantii tii saxda u daweyneysa sababta waxaa dhacda marmar qofkani in aunan dhakhtarba tegin ou kasoo maqlo qof faamiligiisa au kasoo maqlo jaharka au kasoo wareysto marka dhibaatooyinka ugu fara badana hayana waxa weyaan dadkeenii horta dhakhtarkii bay ka gaabinayaan annagu haddaan nahay dadka horta farmasiyada ka shaqeeya aad baan ugula talinaa inay dhakhtar tegaan dadkeeniina waxay kuleeyihin dhakhtarkii warniga waktiba uma hayo halka ma farmasigiiba kuugu imanaya wuxuu kuleeyahay war aniga taa isi taasa ay daweyneysay dhibaatadeeda run ahaantii haddii dawadaan wax ka sheegnan waxa weyaan waxaan odhan waxaan odhan lahaa wallahi anigu midaan ahay dawadu horta waxa ay tarayso waa inaad ogaato dawadu waa in aad ku tala gasho xanuunkan horta ma daweyneysa mise daw- ma daweyneyso kadibna intaad dawadii u iman horta waa inaad dhakhtarkii is aragtaan doktoorka aad is aragtaan aw xanuunkaagii xadido aw xanuunkaagii dawada u qalanto iyo kuu qoraya laakiin intaad farmasiygii iska timaada aad tidhaahdo dawadii ay ku bogsatay heblaayo ayaa ilmahaygan u fiicnaaye ha la ii siiyo marka wallaahi waxaan isleeyahay barnaamijyo badan oo wacyigelina oo dawooyinka ka hadlaya in la qabto ayaan anu ku talin lahaa dadweynaha reer jabuutin horta dee waa dad fiican oo wacyigelinta usoo jeeda waa dad dhegeysan lahaa waan ognahay wasaaraddu in- way dadaashaa wax kasta way u sameysaa laakiin haddana waxaan jeclaa in la biiriyo oo lala taliyo oo mar kaste dawooyinka xoog loogu dhiirigeliyo oo dadka inta ugu badan waa dadka ama hooyooyinka oo kale ama dadka waaweyn ama dadka een, eh, meelaha miyiga ama aqoontii aanu lahayn markii intaad shaqaynaysay maxaa kuula yaab badnaayo ku dhacay aad aragtay hooyo ama qof kale oo ku qanci waaya hadalkaa tiriyo marka asagu tiisa iska goostay Een, wallahi waa run horta dadka ugu badan ee wax ku qanci waaya amba hadalka ninka farmasiga ka shaqeeya ku qanci waaya hooyooyinka u badan Een, hooyooyinkana horta waa runoo hooya dee horta waxay doonaysa ilmaheygii inuu hore ugu bogsado uma baahna ilmaheygii inuu toddoba cisho iyadoo dhakhtar geysa inuu toddoba cisho sii xanuunsado Een, uma baahna inuu shan iyo toban cisho sii xanuunsado waxay is leedahay waxani waa dawo ilmahaygana xanuun baa haya dee dawadan waxaan u qaadanaya ilmahayga inay xanuunkaa ka daweyso markuu doctoorka usoo qoro farmasigii bay kuugu imanaysaa waxay ku odhanaysaa isii dawadan la iisoo qoray marmar wallaahi waxaa dhici karta amba waxaba dhacdaba doctoorku waa qof bini aadmiya isagii waxa haysta buuq baa haysta waa qof saaka sideedii shaqo tegey oo ilaa afartii shaqaynayay dawa uu khaldami karaa doctoorku amba milligiibuu khaldami karaa amba dawada magaceegiibuu khaldami karaa farmasigii bay la imanaysaa haddii aad ku tiraahdo hooyo ilmahaagu miisaankiisa iyo dawadan doctoorka uu soo qoray isma lihine miisaankan ku sii iyadu waxay ku odhanaysaa warma adaa ii doctoora aniga doctoorka iisoo qoray dawadana iisoo qoray isii dawadii markaas iso dee run ahaantii berito kamaalin inay kuga soo noqoto oy ku tidhaahdo ilmihii dawadii uu ku bogsan waayey waa xaqiiqi de marmar waxaad is odhanaysaa aragga iyo maqalka soomaali horta dhammaanteedba haddaan wax ka sheegno waa dad maqalka uu ku dheereeyo qof baa meel kala soo hadlay wuxuu odhanayaa war dhakhtarkii baan shalay tegay dawadaas i qoray markaasoo dhan waar taasi waxba ma tartee taasaa wax tarta magac buu usoo sheegaya waa isagii oo cunaya dawadii a doctoorkan usoo qoray oo u tegey unan waktigeyga dhamaysan buu odhanayaa iyo ninkaa kale aan doctoorba ahayn isaguba beri un yaro xanuunsadee tu kale ku bogsad odhanaya taa iska bedelba waxba ma tarto waxaa kaloo jirta dad kaloo daawadhaqanka isticmaalo daawadhaqanka ka waran taas kole inkastoo idan ka shaqeyn laakiin fikrad dadka dad ka siisotaan wallaahi horta dawadhaqanku weliba geedaha u badan dadku way isticmaalaan si fiicanna way iskaga way iskaga qaataan laakiin aanu mar kasta waxaan kula delin lahaa war dadka dawadhaqanqa dawadhaqanka qaatow horta ilaah khaarasiiya doctoorada dawadhaqanka bixiya waxaan odhan laha de waa doctoorada macooyooyinka iyo dee awooyooyinka iyo dadkan waaweyn ee waayeelada dawadhaqankii garanaya laakiin dhibteeday leedahay waxaan odhan lahaa war mar kaste kol kastoo dawadhaqan qaadanaysaanba bal qeybta hoose isticmaala qeybta sareha isticmaalina yacni waxaan ujeedaa inta ugu yar eed qaadan karaysa isticmaal leanna dawadhaqanku dee khatarteeday leedaho sida maad aragta geedahan soomaalidu badi ay isticmaalaan kaba sooqaa toontoo kale xabadda toontii inta garaamay ka samaysan tahay horta cid garanaysa oo cid garanaysa ma jirto oo kuu garaam garaamkii kuu saartay waxaad arkaysaa dadkiiba xabadu sawdada bahashan laydhaa isticmaalaya nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuuhi xabadu sawdadu waa dawo waxa ay daweyn oo qura waxa jirta waa nafta bini aadmigaoo baxaysa unbayna soo celin xanuun kasta way daweysaa ilaa naf baxaysa mooya marka xabadu sawdada laftirkee garaan bay kaaga baahan tahay marka markasta anu dadka waxaan kula telin lahaa dawada sidaad u qaadanaysin dawo dhaqmeedka markasta waa inaad qeybta hoose amba inta ugu yar qaadato insha allah de waystagun markaad waktigan aad ilaaliso de wakti dheer markaad qaadato kolleyba waxaan jeclaan lahaa inay istagayso dowlada
waa hagaagi dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa dayib faarax kaamil oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqeeya farmasiyada caasimada wadanka jabuuti ee jabuuti oo halkaasi ugu warramaya waryahayaga sagal siciid faarax haatana wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaara aan idinku wareejiyo nuur xasan nuur
mahadsanid cabdixakiin dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha haddiina aan ku horeyno horyaalka premiershipka ingiriiska ciyaar xiise lahayd ayaa halifiidkii waxa ay magaalada manchester ku dhex martay kooxaha liverpool iyo manchester united oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee dalkaasi ingiriiska ciyaartaas oo la wada sugayay waxay kusoo dhammaatay barbardhac gool iyo gool waxaana barbarihii ugu horreeyey tan iyo intii uu horyaalka bilowday keentay kooxda liverpool oo wada badisay kulamadii ka horreeyey kulankii xalay liverpool waxa ay ka fakatay in laga badiyo oo guuldarra ay ka fakatay ciyaarta oo shan iyo siddeetan daqiiq mareysa ayayna keentay goolkii barbaraha kadib markii ay manchester united daqiiqadii lix iyo soddonaad hogaanka ciyaarta qabatay marcus rashford ayaana goolka u dhaliyey goolkaas oo uu ka carooday tababaraha kooxda liverpool kadib markii uu sheegay in garsooruhu aanu dhigin khalad dhacay ka hor inta aanu goolka dhalinin goolka barbaraha kooxda liverpool waxaa u keenay ciyaaryahan aadam laalana oo beddel ku soo galay waxaana uu ahaa baas uu ka helay andy robertson liverpool hadda waxa ay khasaarisay laba dhibic maadaama ay barbardhac gashay waxaana ka hor ciyaartani ay horyaalkaas siddeed dhibcood kaga hogaaminaysay manchester city hase yeeshee hadda waxa ay ka horeysaa lix dhibic oo keliya iyada oo leh shan iyo labaatan dhibcood halka manchester city ay ka leedahay sagaal iyo toban dhibic manchester cityna sabtidii ayay laba gool iyo eber kaga badisay kooxda crystal palace dhinaca kale horeynta haddii aan fiirino sida aan sheegnay liverpool shan iyo labaatan dhibic ayay leedahay manchester city oo ku jirta booska labaad sagaal iyo toban dhibcood laba dhibic ayay ka sarreysaa leicester city iyo chelsea oo wada leh min toddoba iyo toban dhibcood manchester united haddii aan eegno booska ay ku jirto waa kaalinta saddex iyo tobnaad waxaana ay leedahay toban dhibic oo keliya ciyaarihii kale ee shalay dhacay dhinaca talyaaniga haddii aan fiirino kooxda ac milan ayaa weli gebi dhaclaynaysa oo aanan wax guul ah gaarin shantii kulan ee lasoo dhaafay ciyaartii xalay ay la dheeshay kooxda lej waxa ay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah weliba mar walba milan ayaa hogaanka ciyaarta qabanaysay oo leja ayaa ka daba tegaysay waxaana ciyaartii xalay oo ka dhacday garoonka sansero markii ugu horreysay kooxda leeliyey macalinka cusub stefano bioli oo xilka la wareegay toddobaad ka hor kadib markii la ceeriyey macallinkii ka horreeyey oo noqday tababarihii ugu muddada yaraa ee taariikhda milan soo mara kadib markii uu kooxda watay saddex bilood oo keliya goolasha haddii aan fiirino hakaan jalhaan oulu oo u dhashay turkiga ayaa u dhaliyay milan goolka koowaad ee daqiiqadii labaatanaad oo uu wato tababare ay hooyadii soomaali tahay balse talyaani ah oo aaba talyaani dhalay oo la yidhaahdo liverani waxaa barbaraha u keenay khoma babakar goolka labaad milan christoph biontig ayaa u dhaliyey daqiiqadii ugu dambeysay ayaase laga daba tegay oo marco calderoni ayaa u dhaliyay ciyaarihii kale ee talyaaniga inter afar gool iyo saddex ayay kaga badisay saswolo ciyaar xiise laheyd oo toddoba gool la iska dhaliyey calary labiyo ebar ayay dirtay sbal rome iyo samdori barbaro goolo la-aan ah ayay ku kala baxeen barmana waxa ay shan gool iyo gool ku qabatay kooxda genoa yuva ayaa weli horyaalka horkacaysa labiyo labaatan dhibcood dhibic ayay ka sarreysaa inter milan milan haddii aan fiirino kaalinta labiyo tobanaad ayay ku jirtaa toban dhibcood ayayna leedahay waxaad moodaa in manchester united iyo milan oo waa ahaa jira kooxihii ugu waaweynaa ay hadda qaybaha hoose kaga jiraan horyaaladooda dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkaasi ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha inala socodsiinaya markana aynu dibu jaleecno dhinacii kaalmaaysaa islamarkaana aynu ku wada nasannoco dadka fanaaniinta cawaale aadan iyo weliba farxiya kabayaa
heestaasi dabacsan fanaaniinta cawaale aadan iyo weliba farxiya kaba yare ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulan dambe waa cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo soo saarista iyo farsamada inoo joogay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo